dowladda ictiraafsan yahay maaha dowladda haddii la ictiraafsan yahay waxaa weeye macaawino fiican bay heshaa wax badan baa laga kabaa xataa miisaaniyaddeeda dowladaha waa la kabaa marka dowladaha ay saaxiibka la tahay iyo waa la kabaa maanaku waa kabaan laakiin maamulka saan isheeg maamul goboleeda ma helaan macaawino ma helaan miisaaniyadooda lama kabo wixii markaas iyagu ay la soo baxaan oo cashuuraha markay dadka qaadaan bay wax ku wadaan halkaa waxaan ka garan kadhaan awoodooda marka inay tahay limit awood yara ay dhalato anu markaa biliiska haddaan idinka sheekeeyo biliiska soomaaliya waxaa biliiska gacanta ku hayay dowladda soomaaliya ama tii shilka ha noqoto ama tii hadda ugu dambeysay maxamed siyaad madaxka ha noqoto jarmalka waa caawin jiray jarmalka wuxuu ka caawin jiray wuxuu ka caawin jiray gaadiidka gaadiidka biliiska waa la socoteen iyagaa gacanta ku hayay wixii gawaari ah oo maarata oo ah baabuur iyagaa siin jiray isgaarsiinta waxaa bixin jiray jarmalka waxbarashada masaafir dowlada kalea bixin jiray talyaaniga maraykanka ingiriiska waxaasaa bixin jiray halkaa waxaan garan ka dhaan xataa ciidanka baliska dhaf dowladda soomaaliya oo dowladahaan jirta ciidankeeda waxaa maamuli jiray oo dhaqaalaha xagga dhaqaalaha gacanka siin jiray dowladda hadda lama bixiyo ma hayo lama hayo bidaayada marka waa ku adag tahay maamul yar oo maamul goboleeda xoogaa raalli ahaada fadlan waxyar raalli naga ahaada ma waxyar xoogaa suga waxyar raalli hawaya alla khayr ka dhumaayo marka maamul goboleed noocaas kale ah wuxuu helo marka waxa weeye waa wax yar limited yar weeye kuma filaan kadha marka mushahar u bixiyo iyo mashaariicda horumarinta uma qaybsan karo waxa ugu weyn marka hore waxa weye bal marka hore ciidamada iyo dadka shaqaalaha xadda ku fillaado iyo meelaha maaragtay ugu waaweyn sida macallimiinta isbitaal iyo isbitaallada afartaa meel hadduu ku fillaado waa ugu waaweyn mashaariic marka horumarina ma qaban karo sida waddooyinkao kale iyo wixii lamid ah puntland marka markii ugu horreysay dhibaatadii ugu horreysay la kulantay waxay ahayd nabadgelyo xun wadanka wadan wuxuu ahaa ma garanaysaa lagu soo loo soo barakacay wixii dowladda ay lahayd oo dhan ayarboorradii isbitaalladii gurihii dowladda kulli waa la wada qabaa waa dad baa tegay waddooyinku waa kala xiraayeen ilaa gaalkacyo ilaa boosaaso laba boqol iyo lixdan isbaara awleed anugu wax markaan taliyaha ka noqday dhibaato weyn baan kala kulanay cashuur markaa la qaadaya ma jirin ciidan shan boqol ayaan ku bilownay waxay nagu khasabtay shantaa boqol mushahar ma qaadan jirin ilaa waxun dadku siiyaan ma qaadan jirin ilaa markaa mushahar lama hayo wax lama qaato dad baa lagu diray dad baa ku dhaama ilaa halkaas waxay nagu qaadatay ilaa sanad bay nagu qaadatay waxaan markaa isla dhinac ahaan markaas warmeeganaa oo barba socday cashuur qaadid oo dadka si markaa looga dhaadhiciyo dowlad baad tahay cashuur baad bixinaysaa waa adag tahay ilaa waxaweeye dad soo barakacay oo aan markaa dowladdoodin waa burburtagay war maxaa nooga qabanayaa xaggee dowladdu jirtaa ciidanka meelaad leeyahy horyaa la wada wataa dhibaato weyn baan kala kulmay sanad bayaan nagu qaatay inaan markaas cashuur qaadno cashuurta hadda la qaada waxa weeye inta dowladda qaadan jiro midda tooska iyo ta dadba waa la qaadaa hoteelada baa laga qaadaa waxaa la qaadaa muxuuaha baabuurta baa laga qaadaa isgaarsiinta baa laga qaadaya hadda maanta marka ilaa soddon kunoo qof baa soddon saddex waxaan leeyahay soddon baa ka shaqeeya hadda shaqaal ahaan ciidan ahaan iyo dad lagu qiyaaso iyo iyo shibil ahaanba waa faa'iido weyntaas alxamdulillah waa mushaharka qaata marka intaas haddii mushaharkooda la bixiyo wax weyn weeye oo dadka cashuur dadka laga soo qaaday oo aan weliba macaawina ayn ku jirin bannaanka laga hel ayan ku jira ayan ku jira waxaa barbar socda isbitaallo waxbaa laga qabtay ayrboor baa jira dowladda hore la dhisay oo ilaa hadda toban milyan oo doolar ku kacay waa dhisan yahay waxaa harsan keliya riwey oo harsan keliya waa international airport oo boosaaso riweyga hadda laba milyan baa harsan hadda riweye sidoo kaleeto airbornaha laga sameeyey baran midbaa hadda ka socda midkan meesha le garowga baa dhamaystiran kii gaalkacay isagana sidoo kaleeto waa baabuur boorta ambuha waa la dayactiray waa fiican yahay aeerbooradaas haddii ay bataan dee waxa weye akhtar bay noqonayaan waxaa dhinac socda marka jaamacado jaamacado badan baa hadda laga sameeyey jaamacay laga sameeyey sidoo kale garowe boosaaso laascanood laascanood waa gobol yani inta wada sheegaya waxa weeye waa ilowsanaa raalli ahaada waxay ka mid tahay gobollada asaasiya lagu asaasay puntland waana laga haystaa hadda puntland baan xil ka saaran yahay maamulkeeda si loogu soo celi lahaa iyadana qabsanay waxa weye gobollada ay ku dhisnayd weeye runtii marka loo hadlo ma doonayno dhiigir bidaato wax badan baan laakiin khasab bay ku tahay puntland kama wax si kastaba ha ku soo dabaashee si loo helo midnimadii puntland gobolladeeda loo helo waa ku khasban tahay maamulka ayaa laga qabsaday puntland maamulkaana laga rabaa mas-uuliyadda wasaarada maamulka isagaa laga rabaa xeelad laga rabaa suu dadka u heshiisiin lahaa khilaafaad baa jira dadka u dhashay wuxuu ahaa gobolka laakiin iyagana waa laga rabaa maamulkana xil baa ka saaran idinka halkan dadka joogana xil baa ka saaran si dadka loo heshiisiin lahaa haddana wanaag baa odayaalashooda hadda waa abshirayaan ismooda waa shirayaan waxaan rajaynaynaa inuu kuheshiiya maashirka kuheshiiya baan ilaahay u baryana inuu kuheshiiya taasna hataa lasanood baa laga baxaya waxa weeye marka wax weyn baa laga qabtay hadda mushaharooyinkii ciidamadii downsays baa lagu sameeyey ciidamo badan bay u ayaa jiroo markaas waa ciidamo badan hadda la huseeye baa jira baliiska waa la yareeyey daraawiishtan waa la yareeyey si markaa mushaharka joogto u noqdo hadda marka joogtaa loo helaa mushaharka loo helaa walogtahin xataa maamulkii hore culays waxaa ku hayay federaalka dowladda federaalka waaye puntland garab iyo gaashaan bay ahay runtii marka loo hadlo dowladda federaalka dowladana sidoo kale intay hadda khilaafaad yar baa ku jira haddana waxaan rajeynaya waa maqla hadda labada madaxweyne waa cashir bay ku yeesheen baa layiri meesha la yiraaho maxay ahayd addis ababa waxaan rajeynaynaa in ay soo ceshadaan muxuu ahaa wanaagooda in la soo celiyo waayo puntland waxay aaminsan tahay in aan in dowladdaasoo hirgashay aaminsantay waxay fikradda ahaan aaminsantay wixii markaas ay ku tiri sida marka hore tii hore u kaalin jiray tan u ka caawisanaysa laakiin iyadana waxaa laga rabaa wixii puntland xaq u leedahay inay hesho si haddaan arrimaha hadda ka hadlayo marka hadda culays baa ku hay marka horta jiray saas u arabaya oo dhaqaale ahaan dowladda maamulka hore mushaarooyin badan la bixin baa jiray laakiin hadda daanis baa leh markii la yareeyey ciidankii waxa weye hadda joogtaa mushaarka loo helaa waxa weye waa aduu haween horti hadda joogta loo helaayo tacliinta waxaan baa laga qabtay hadda jaamacadihii isgaarsiinta waxaan baa laga qabtay oo waxyaaba hadda anigu amin lahaa haween ku sheegayay haddii gobollo kaleeto saasoo isu kaashadaan oo ay magaranaysaa kuwa lamida puntland iyo somaliland waxa weeye soomaaliya dhibaatada dhibaatooyinka hore uga dhici jiray uga dhici maayo waayo hal wadan hal magaalo meeshii dhan ma noqon karno culays ma qaadi karo culaysku waxaa la rabaa in gobolladii qaybsan yihiin hadda ma gobollada degantihiin state baa degantihiin washington ma qaadi karo boston ma qaadi karo dilayra washington deegaan bay isugu tagalayraa culayska ma qaadi karo yani waxa weeye haddii maamula gobollada dhismaan culays waxaa laga tartan baa imanaya waxyaabo yarka hawshankaana waa u baxaya waxaan halka uga soo baxaya waxa weeye horukac fiican baa la qabtay dhinac laga qabtay wax badanna waa ka dhameeyey wax badan waa ku dhameeyeen waa jiraan waxaanu qaadanisheeda qaadanaysa xitaa wasalaamu calaykum
إن شاء الله حنجري لها سؤال وربع حق إن شاء الله